Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabaddan oo xarigga looga jiray xarunta gurmadka degdega ah ee isbitaalka Martini oo si casri ah loo dhisay loona qalabeeyay. Munaasabadda xarigjabka waxaa ka qayb galay maamulka isbitaalka, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, dhakhaatiir xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiirro iyo marti sharaf kale. Agaasimaha guud ee isbitaalka Martini, Cabdirasaaq Yuusuf Axmed, ayaa faahfaahin ka bixinayay adeegyada caafimaad ee xaruntan ay qaban doonto.
Laysagama sheekeynayo baahida loo qabo daaweyn rasmi ah oo qiimaysan oo cilmiyeysan ee u baahan yihiin dadka ay la soo gudboonaadaan xaaladaha degdega ah. Hadday ahaan lahayd shil baabuur, shil bajaaj, dhaawac, qarax iyo xaaladaha degdega ee caafimaadka ee cudurrada raaga ay keenaan ee bani'aadamka soo waajaho xarun lagu maareyn lahayd. Way jiraan isbitaallo way ku yaalaan magaalada, laakiin xaruntan waa xarun laga soo bilaabo hab dhismeedkeeda iyo qaabka loo dhisay loo qalabeeyey waa mid loogu talagalay inuusan insaanka fursad ka dhumin waqti ka dhumin waana sida loogu bixiyey xarun degdeg ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sideeda ugu shaqeyno wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr Cali Xaaji Aadan Abuukar ayaa ka waramaya marxaladii ay soo martay xaruntan isagoo tilmaamay inay qayb ka ahayd heshiis ay wada galeen wasaaradda caafimaadka dowladda Qatar xaruntan ay noo dhiseen iyo xarumaha emsiajada ama hooyada iyo dhallaanka ee dalka meelo badan ay ka dhiseen iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan waa qayb ka mid ah fulinta heshiis m o u ay wada gaareen labada wasaaradood laba kun iyo siddeed iyo tobankii haddarna weli fulintiisa wixii hirgelay iyo wixii aan hirgelin ay labada wasaaradood u magacaabeen guddi labada dhinac ka socda oo ful ku sameeyo insha allahu tacaala waxaanu ku jiri doonaa sanadkan horaantiisa ilaa bisha abriil laga gaaro waxaanu ku mashquulsanaan doonaa wax la xarig jaraya iyo wax la dhagax dhigaya ayaan ku mashquulsanaan doonaa wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr Maryan Maxamed xuseen iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda xarig jarka ayaa bogaadiyay aada iyo aada ayaa ugu mahadcelinaa qadar jaarati wax badanaa isla qabanay wax badanaa kasoo wada shaqeynay wadankan waxaa laga keenay meel fog maanta annaga waxaa noola dhiibay exam oo exaamkaas oo muxuu yahay inaan oon sidiisa ku hayn karno isbitaalka uu waxba iska bedelin waxaa farxad noo ah inaan maaragtay markhaati ka nahay maanta inaan dhagaa maaragtay furno howlgelinno xarun u adeegi doonto bulshada soomaaliyeed xaruntan gurmadka degdega ee maareynta dhaawacyada oo loo dhisay hab casri ah ayaa loogu talagalay howlaha gurmadka caafimaadka iyo daryeelka bukaanada imaanaya isbitaalka